shirkan oo socday shan cisho waxaa bilaabay gudiyada farsamo ee tobanka dal ee bariga afrika ee ku bahoobay ururka isaf iyadoo ku xigay shir ay ku kulmeen taliyayaasha sare ciidamada dalalkaasi kadibna ay soo gebagabeeyeen qaar ka mida wasiirada gaashaandhigga iyo wakiilo matelay wasaaradaha difaaca ee wadamada bariga afrika dowladda soomaaliya oo xubin ka ah ururkan caadiyana ka qaybgeli jirtay howlaha shirarkan ayaan markan u soo dirin wax wafdiya oo ka qaybgala shirkan isaf iyadoo mas-uuliyiinta ururkan ay ka gaabsadeen inay wax jawaaba ka bixiyaan sababaha soomaaliya uga maqnaatay doorkan ka qaybgalka shirkan isaf inkastoo ururka isaf uu ka kooban yahay militari haddana waxaa hogaamiya xoghayn rayida oo ay ka wada tirsan yihiin dalalka bariga afrika agaasimaha guud ee ururka isaf docr cabdilaahi cumar buux ayaa marka hore iiga waramay waxyaabaha ay xooga saareen shirkani waxaan ka hadlayna waxa weeyin economigii waxaan ka hadlayna waxa weeyin budgetkii waxaan ka hadlaynoo kale waxa weeyin wixii aan shaqo soo qabanay inta xilka la ii saaray oo iyadu iminka sagaal bilood ay ku dhowdahay inaan wixii aan waxayna aan miisaamno waa maskaxgal oo la eego halkii aan joogno halkaan ka niminay halkaan joogno iyo halkaan ku soconno agaasime ciidamadan si haddaba ay u howlgalaan maxaa la sugayaa waa muhiim horta in dadku ay fahmaan si wax loo fuliyo waa in horta dadkii lasoo tababaro ay khabradii la yimaadaan waynan ahayn waxba ma qabsan karayno way maanta way kobocday afar toban sannadood bay jirtaa eastern africa standby force way bislaadeen waxaanu gaanay labadii kun iyo afar tobankii waxa la yidhaahdo full operation capabilities yaan gaanay saddex sannadood dabadeed waa annaka ilaahay nagu asturay exerciise weyn waxaynay maanta su-aal baa taalo ma exerciise unbaan ku jirnaa mise waa haddee toole waan dhaadhacnaa ururkani aan imika waxaynay su-aalada waa la isweydiiyey ilaahayna uu nagu asturi waxaana la qirtay in haddee toole kor aan usii kicino oon dhaqaaqno halkaad u socotaan waa halkee marka waad isla soo qaadeen waad ka wada hadasheen marka maxaad nooga taaban kartaa meelihii mudnaanta koowaad aad siinaysaanoo laisleeyahay halkaa dhibaata ka jirtay waa lays odhan karaa in lagu baxo su-aasha waa su-aal horta adag waana diblomaasi in laga wala faahfaahyana ma qurux badna waxyaalaha muhiimkeen si aan taaban karayo ee ugu yar waxa weeyin in observer election aan noqono oo la waxeeyo wax la yidhaahdo panel of the wise intuuna buuqu dhicin tobanka wadan dad aaqila oo miisaam leh in laga soo doorto ama meeshay dhibaata jirto loo diro ay ka hadlaan ay qaboojiyaan dhibaatadu intayna dhicin baa horta la galaa intaa waa fikrad fikradaha kale badanee jira waxa weeyin ah sidaan imikaba ugu dhuftay carabka wixii electionka inaan annaku aan garanno eu baa iminka gasha oo la tago oo lasoo eego waxaa kalee dhici karta inay noqoto mediation oo panel of the wise bay la galaysaa dhexdhexaadiistii bay galaysaa waan diidayaa inaan gobol cadaana wadan cadaana carabka ku dhufto diplomatic problem bay keeni kartaa laakiin waxaa xilliga laysku raaco haddii toole amar unbaan sugaynaa oon xilligaa ku dhaqaaqno cabdirashiid maxamed cali oo loo yaqaan cabdirashiid jocfe oo ah wakiilka isaf u qaabilsan midowda afrika ayaa ii sheegay qaabka ay u howlgelayaan ciidamadan isaf ee bariga afrika haddii rijinka ama qaaradda ay ka soo baxdo waxuun colaad ah in ay awood u leeyihiin dhan walbaba inay galaan wadan iyaga oo ka amar qaadanaya lana socodsiinaya peace and security councilka african unionka sidaa darteed waxaa la diyaarinayaa inay noqdaan fully capable hadda waxay yihiin fully capable operational ilaa iyo ka way yihiin laakiin weli waxaa rabaa saddexda heer inay standardkoodu isa soo gaaro waxaana ku rajo weynahay mustaqbalka wixii rijinka ka yimaada oo ah colaad inay noqdaan kuwii gala iyagu oo wax ka qabto ta soomaaliya maxaa laga yeelayaa ilaan waa laoogii amisom weli kumay guulaysan shabaab baa weli weeraradoodii wada nabadgelyadu ma wanaagsana soomaaliya xooggan iminkaad ka hadlaysaan ee isaf ayaa jira soo gacan maha inay siiyaan amisom maxaa lala sugaya iyaga
soomaaliya sidaad og tahay african unionka waxaan uga mahad celinaynaa infact dadaalka weyn ay ka galeen soo celinta soomaaliya inay dib ugu noqoto run ahaantii qayb weyn ayay ka qaateen african unionku iyo rijinkuba ciidamadu waxay u badan yihin rijinka inay soomaaliya nabad noqoto sida aad sheegtay lama gaarin in la dhammeeyo al-shabaab laakiin dowladda soomaaliya waxaa intaa loo tarangelinaya ciidamo si ay ayagu awood ugu helaan inay la wareegaan mas-uuliyadda amni ee dalkooda kana saaraan sidaa darteed arintaasi waxa weye rijinka iyo dowladda soomaaliyaba waxay ka wada shaqaynayaan sidii ciidanka soomaaliyana u noqon lahaa mid la wareega awoodda soomaaliyana iyada oo aan ciidankeedu la wareegin mas-uuliyadda inay kontaroolsho amnigeedao dhan ciidamada african unionka iyo kuwa rajinku midna kaba baxay soomaaliya korneyl cali aadan oo loo yaqaan cali xaamuud ayaan weydiiyey in ciidamadan diyaarsan ay u taagan yihiin inay helaan go'aan siyaasadeed si ay u howlgalaan go'aan siyaasadeedna way u baahan yihiin ciidankan la diyaariyey waxaad ogaatiin inuu hoos yimaado ururka africa go'aan siyaasadeed waa hawl dheer weeyaan dadku sibay u fahmayaan ciidamadu waa ciidamo iska jira oo nin iyo dowladiisii wada joogo marka loo baahan yahay inuu isu yimaado iminka ahaan murtidu waxa weeye wax degdega oo maanta qaaradan africa marka la yidhaaho khaasatanna bariga africa to aan soomaaliya ahayn arinkan soomaaliya taagan maaha inay tu kaloo iminka na soo food saartay ma jirto wax degdega mar waxaa jirta lasoo hadal qaaday burundi lasoo hadal qaaday laakiin laguma dhaqaaqin waxaana loogu dhaqaaqi waayey isfaham baa yimid ina si kale arintaasi loo dhigo marka wax hor joogaa ma jiraan ciidanku waa diyaar weeyaan inay hawlgali karaanna waa diyaar bay u yihiin rabadaan muuse v o a jibuuti